bismillaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu habeen wanaagsan dhegeystayaal meel walbo aad joogtaan kusoo dhowaada barnaamijka wareega wararka afar iyo labaatanka saac raadiyaha dalsan ee muqdisho
warniyahow dhibaatadan oo kale yaa arka waddadanna way xihan tahay ti aan ka soo laabanana way xiran tahay. war xaggeen ka marnaa magaalada adeer joog istaaji baabur war maxaa dhacay saaxiibo askari kaala nala hadal maxaa dhacay waddadu way xihan tahay noqo war tii xaggana waan ka soo noqonnay tanna way xihan tahay xaggeen marnaa bal kaala adiga nala hadal noo imow okay furuhu waa sideed
oo saaxiibahu ninka maxaa u sheegay taleefankiisa ayaa shanqaray oo sidee ah lacagaan u tuurayso uma jeedin oo ma magaaladaa sidaan ah saaxiib waddooyinka sidan ayaa lagu maraa waanow dalkaagii dadkiisi iyo duunyadii daryeel wacan ma haystaan inay kala dayuban acul baa loogu dawgalay
mar kale habeen wanaagsan ayaanu hawdidii ka leenahay akhyaartana dhegaysataa iyo caawa ah waa talaado arbaca ayaa soo gelaysa taariikhduna waxa ay ku beegan tahay soddonka bisha shanaad mey sanadka laba kun saddex iyo labaatan qodobadan uu caawa idinkugu soo gudbin doono barnaamijka wareega wararka afar iyo labaatanka saac raadiyaha dalsan ee muqdisho hadduu rabiidmo waxaa ka mid noqon doono maamul goboleedka soomaaliyeed ee puntland oo qaadacay go'aankii ka soo baxa shirka golaha wadatashiga qaran ee lagu soo gebagabeeyey magaalada muqdisho kadib hadal madaxweynaha maamulka puntland maanta uu ka jeediyey magaalada garowe isaga waxaan rabaa inaan kelmad ka idhaahdo arrimaha eh, taagan ee dalka oo runtii in badan oo idinka ka mida waxaad la socotaan habeen hore waxaa soo baxay eh, qoraal eh, runtii ka soo baxay eh, dowladda federaalka iyo eh, qaybo ka mid ah eh, dowladaha xubnaha ka ah dowladda madaxweynaha dowlad goboleedka puntland siciid cabdulaahi deni oo si adag ugu nuunuucsaday waxyaabihii lagaga hadlay shirka lagu soo gebagabeeyey magaalada muqdisho ee golaha wadatashiga qaran islamarkaasina laga soo saaray go'aamo waaweyn oo ay golaha wadatashiga qaran soo saareen haddaba muxuu hogaamiyaha maamulka puntland ka yidhaahday caawa ayaanu idiin soo gudbin doonaa kadib diidmada shirka golaha wadatashiga qaran go'aamada ka soo baxay ee hogaanka maamulka puntland iyo weliba siyaasiyiinta ee golaha siyaasadda maamulka puntland maxay ka dhigan tahay diidmadoodu hawsha marka la fiiriyo hadda ayaga waxay soo jeediyeen brofesor ay soo jeediyeen dabcan ayaga go-aankooda maahana wax hadday go-aami karaan horta maaha laakiin proposal proposal bay soo jeediyeen kolleyna waxay laga yaabaha ay ku qasban yihiin inay mariyaan golayaasha qaranka inay mariyaan
wasiirkii hore ee wasaaradda dastuurka iyo dib u heshiisiinta maamulka galmudug waraysi uu caawa siiye raadiyaha dalsan islamarkaasina uu nagaga waramayo khilaafaadka u dhexeeya dowladda federaalka ee soomaaliya iyo maamul goboleedka soomaaliyeed ee puntland iyo go'aamadii ka soo baxay golaha wadatashiga qaran ayaanu caawa idinkugu soo gudbin doonaa wareega wararka dalsan qodobada kale waxaa ka mid noqon doono wasaaradda cadaaladda iyo dastuurka xukuumadda soomaaliya oo maanta magaalada muqdisho ka daafurtay kulan lagaga hadlayo federaaleynta iyo hanaanka garsoorka iyo asluubta dalka wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo dastuurka xukuumadda federaalka soomaaliya oo madashaasi khudbad ka jeediyana waxa uu sheegay inaanaan cidina loo joojin doonin hirgelinta go'aamadii ka soo baxay shirka golaha wadatashiga qaran caawa ayaanu idiin soo gudbin doonaa macluumaadyada kale oo aad caawa ku dhegaysan doontaan barnaamijka wareegga wararka dalsan waxaa ka mid noqon doono dowladda federaalka soomaaliya iyo al-shabaab oo guula ka sheegtay dagaal saakii hiirtii ka dhacay magaalada masagawa ee gobolka galgaduud ee soomaaliya haddaba waxaan idiin soo gudbin doonaa wararkii ugu dambeeyey dagaaladaas khasaaraha ka dhashay iyo faahfaahin ku aadan ayanu caawa idiin soo gudbin doonaa gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliyana waxa uu kulamo kala duwan uu ka bilaabay magaalo xebeedka baraawe ee maamul goboleedka koonfur galbeed soomaaliya haddaba waxaan idiin soo gudbin doonaa gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya oo halkaasi lagu soo dhoweeyey iyo khudbad uu ka jeediyey magaalada baraawe uu kaga hadlay xaaladda siyaasadeed ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya qodobadaas iyo wixii nagu soo kordha intaynu ku guda jirno wareegga wararka dalsan ayaad caawa ku dhagaysan doontaan barnaamijkeena farsamadu waa axmed jaaja aniguna waxaan ahay cabduqaadir cismaan indhowe mar kale saaxiibayaal ku soo dhowaada barnaamijka wareegga wararka afar iyo labaatanka saac raadiyaha dalsan ee muqdisho
warkaal kaale kaale kaale walaalow baabuurtan badan oo maalin walba madaxtooyadu kusii qulqulaya maxay yihiin dhammaantood waa xildaan waxaan maqli jiray nin xil qaaday eed qaad oo miyuusan ogeyn muddada kooban iyo shaqada adag ee laga rabo allahayow dalkani soo daaliye u door qofkii damiir wadaninimo leh awoodiyo xumaan infajigan ayaa laga rabaa
waa hagaag dhegeystayaal mar kale habee wacan u wanaagsan ayaanu idin leenahay raadiyaha dalsane magaalada muqdisho ayaad naga dhegeysaneysaan muujada hirka dherarkeedu yahay kow iyo sagaashan dhibic shan megaartis fm kaas oo ay naga maqli karaan dhegeystayaasheena ku sugan gobolka kani banaadir iyo weliba gobolada kale ee uu fm ku gaaro meel walbo aad joogtaan waxaanu idin leenahay saaxiibayaal habee wacan u wanaagsan qeybaha ugu horeeyo ee barnaamijka wareega wararka dalsan ayaanu ku u gudageli doonaa goordhow waxaan idiin soo gudbin doonaa warar la xidhiira dagaalkii masagawaay hase haatee waxaan ka hormarinayaa hogaamiyaha maamulka puntland siciid cabdulaahi deni oo maanta ka hadlay magaalada garowe ee gobolka nugaal waxa uu caddeeyey mowqifka puntland ee ku aadan shirkii golaha wadatashiga qaran ee lagu soo gebagabeeyey toddobiiyo labaatankii bishan magaalada muqdisho ee caasimadda dalka madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni ayaa marka ugu horeyso waxa uu si faahfaahsan uu kaga hadlay heshiiska golaha wadatashiga qaran isagoo ku nuunuxsaday qodobadii kasoo baxay shirka golaha wadatashiga qaran madaxweynaha puntland waxa uu sheegay inaanay qeyb ka ahayn go-aanada kasoo baxay shirkaasi oo ay ka maqnaayeen xilligii la gaaraya go-aamadaasi sabab la xiriirta khilaaf kala dhexeeya dowladda federaalka ee soomaaliya hogaamiyaha puntland waxa uu sheegay ama uu tilmaamay in dalku uu waddo qaldan uu u leexday sida isagoo hadalku dhigay isaga oo eedan u jeediya hogaanka ugu sarreeya dalka ee iyo madaxda golaha wadatashiga qaran waxaana uu sidoo kale faahfaahin ka bixiyey sababihii kalifay in puntland ay iska diido ka qaybgalka shirka golaha wadatashiga qaran madaxweynaha puntland oo ka hadlayay magaalada garowe ayaa waxa uu yidhi waxaan rabaa inaan kelmad ka idhaahdo arrimaha eh, taagan ee dalka oo runtii in badan oo idinka ka mida waxaad la socotaan habeen hore waxaa soo baxay eh, qoraal eh, runtii ka soo baxay eh, dowladda federaalka iyo eh, qeybo ka mid ah eh, dowladaha xubnaha ka ah dowladda waxaan rabaa halka kow inaan ka sheego puntland qeyb kama ahayn waxa ka soo baxayna ma khusayso sababtana waxa weeye markii hore kuwa aan ka baaqsannay iyo kuwii aan saxiixi weynaba waxaan u jeednay dalka inuu meel khaldan loo wado oo aasaaskii heshiiskii bulsho ee dowladda hadda jirta lagu dhisay la rabo in la baal maro oo meel kale loo socdo dabcan dalkan waa dal jilicsan waa dal la rabo eh, in lagu dhiso sharci adag oo lagu wada kalsoon yahay waxaan rabaa marka hore inaan soo dhoweeyo waraysi uu bixiyey safiirka maraykanka u fadhiyey soomaaliya ee hadda eh, runtii la bedelay oo ka hadlayey eh, maruu ka hadlayey golaha wadatashiga iyo in arrimaha taagan ee soomaaliya eh, laga wada tashado oo uu ugu baaqay somalilan inay qeyb ka ahaato oo ay timaado annaguna waxaan leenahay haddii la rabo soddonkan sano xasilooni la-aanta jirta ay tahay waxaan ugu baaqayaa soomaalida oo wada jirta inay meel isugu timaado oo somalilan ku jirto oo si dhaba loo wada hadlo oo laga wada hadlo maxaa dalkan dan u ah inta la kala maqan yahay wixii la soo saaro waa waxaan midho dhalahay mowqifka puntland horaan u caddaynay dastuurkeeda ku dhigan tahay waxa aan doonayna waxa weeye waa dal soomaaliyeed oo wada jira oo heshiis ah oo dimuqraadi ah oo federaal ku salaysan arrinta ku saabsan qaab dhismeedka dowladda ee hadda laga hadlay waa arrin khatar ah oo runtii ciddii ku dhaqaaqday ee gaf ku ahayd maxaa yeelay arrimaha dastuurka u ah qodobada aasaasiga ah waa waa marka dastuurka la dhisayo dadka waxa ay ku wada heshiiyaan oo saldhigga u ah qaabka dowladda soomaaliya u kaanayso nidaamka awood qaybsiga waa muhim buu u yahay bulsho kasta oo meel degan bulshadan lixdankaas sano ay xor ka ahayd waxaa jiray kalsooni darro ama faham darro habka dowladda soomaaliya loo qaybinayo awoodaheeda ama awoodda dowladda sida loogu dhaqmaayo puntland waxay ka digaysaa wax kasta oo aysan talageliyo buuxda laga gelin dadka soomaaliyeed oo heshiis madal ah oo weyna aan lagu gaadhin nidaamka baarlamentariga ah ee prime ministerka ah shirarkii dib u heshiisiineed ee soomaaliya kii ugu horreeyey ee koob iyo sagaashanka ka qabsoomay jabuuti ilaa kii u dambeeyey ee ka qabsoomay imbagathi iyo eldoret dadkii soomaaliyeed ee tirada badnaa isugu yimid ee noocyada kala duwan ahaa hadday ahaan lahaayeen odayaal dhaqan hadday ahaan lahaayeen jabhado dagaalkii sokeeye ka dhashay hadday ahaan lahaayeen indheergarad iyo aqoon-yahan mar walba dukumentiga soo baxaaya saas ku salaysnaa suuragal maaha habeen madow dhowr qof inay bedesho wax suuragala ma aha ma dhaheenno waa aayad qur-aan oo munasal ah laakiin wixii lagu heshiiyo almuslimuuna calaa shuruudihim baa yidhi islaamka haddii dhinac kale loo eego wixii lagu heshiiyo ayaa shardi ah marka la bedelayo waa in laga wada hadlaa haddana sabab loo bedelo ma muuqato hifafaalaha madaxweynaha tan iyo markuu xilka yimid waa ka muuqanaysa habka u dhaqmayo ama habka ula dhaqmayo xafiiskan ee runtii wax qaybsiga dad gaar ay u leeyihiin ku-tagrafal badan buu ku sameeyey awoodihiisii buu hoosgeeyey xafiiskiisa haddana si bareer ah ayuu wuxuu u yidhi maba jiri doono marka waxaan leeyahay awooddaas madaxweynaha hadda la doortay dastuurkaana lagu doortay wuuna ku dhaartay waxaan ka rajaynaynaa inuu kan ku dhaqmo oo uusan ku xadgudbin haddii wax laga beddelaayo dastuurka dabcan qaybo la bedeli karo iyo qaybo aan la bedeli karin baa jiro qaybo xataa kuwa la bedelaayo ee baarlamaanku bedelaayo waddo iyo procedure loo maru leeyahay go-aan iyo farid go-aan ma leh dastuuriya ama qaanuuniya golaha wadatashiga qaranka sida dastuurka ugu yaallo waxa weeye sanadkii mar ama laba mar inay shiraan oo arrimaha guud ee dalka ay iska wareystaan laakiin ma leh maaragta awood qaanuuniya laakiin waxay leeyihiin waa siyaasiyiin wadatashi bay samayn karaan wixii ay isla gartaan hay-adaha dowladda inay mariyaan weeye sida saxdu tahay shirkii ugu dambeeyey aniga aan ka imid waxaa saas oo kale loo soo bandhigay awoodihii dastuurka oo intii la bedelay la rabo in anagu ansixino suuragalna ma aha awoodna uma lihin waxaa jirta baarlamaan weliba aan laba aqal ah weliba laguma kaaftoomin burburkii dhashay darteed in la yidhaahdo aqalka hoose keliya awoodu leh aqalka hoose wixii uu sharciyeeyo aqalka sare waa inuu ratifiye isna uu markiisa sharciyeeya hadduu aqalka sare diido dib baa loogu celin aqalka hoose marka waxaas waxaa loo adkeynayay inaysan noqonin wax qof iyo labo siduu doono u ka yeelo marka waxaan aada u rajaynaynaa arrimahaas in si mug leh looga fiirsado soomaaliya sida hadda ku socoto waxaad moodaa inay runta ay u baahan tahay dib u heshiisiin siyaasadeed oo dhab ah oo oo aan ahayn sida wax ku socdaan awoodaha qaanuuniga ee hadda dowladda dhexe ee leedahayna ee runtii waddadii way ka leexatay puntlandna way caddaysay mowqifkeeda ah iyadoo raacaysa dastuurkeeda iyo kan dowladda federaalkaba inay si gaara u dhaqmayso inta laga helayo miirqab iyo wax heshiis lagu yahay arrintaasay puntland saldhiggeedu uu yahay waxaan rabnaa intaas soomaalina inaan ogeysiino caalamkana inaan ogeysiino maalmaha soo socdana guddigii ee dowladda puntland ay u saartay arrimahaas ayaa insha allah fariisan doona la wadaagi doona bulshada qeybaheeda kala duwan waxaan doonaynaa insha allah in laga wada qaybgelin doono dhammaan dadka reer puntland masiirkooda iyo mustaqbalkooda hadday ahaan lahayd eh, axsaabta siyaasiga ah ee hadda dhalatay iyo hadday ahaan lahayd dheergaradka iyo aqoon-yahanka kale iyo haddii ahaan lahayd dhaqanka iyo bulshada qeybaheeda kala duwan oo dhan maxaa yeele waxa masiirka ah wuxuu u baahan yahay in fagaarayaal la keeno oo laga wada hadlo arrintaas arrintaas waa arrin aanan anaguna ku degdegaynin cid kalena aysan ku degdegi karin Eh, in sha allahu tacaala puntlandna mar walba waxay u taagan tahay midnimada iyo wadajirka soomaaliyeed waxay mar walba ilaalinaysaa isu soo dhowaanshaha bulshada soomaaliyeed waxay mar walba isha ku haynaysaa khaladaadka eh, dad gaara ay ka dhici kara in ay saxdo iyadoon xumaan ula jeedin Eh, waxaan u rajaynayaa een, marka ay tahay een, soomaalinimadana qeybteennan ka qaadanaynaa markay wax qaybsiga tahay iyo power sharingkana hadda puntland qeybta ay ka tirsan tahay inay mar walba difaacda diyaar bay u tahay qeybta ay ka tirsan tahay ilaaliso xafiisyada markaas sida gaarka ugu isman aysan noqonin eh, cid walbo say rabta inay ka yeeli karto Eh, xafiiska hadda la leeyahay waa la baabi'iyey suuragal maaha cid aan dadkeeda ahayn iyadoon lagala tashan in la iska baabi'in karo waana ka xumahay waana ka xumahay kuwa qeybta wax kale ee meesha fadhiyey eh, sida ay u aqbaleen ama ay maaragtay eh, ula qaateen Eh, kolley eh, waa la wareysan doonaa markooda iyo meeshooda iyo madashooda waa laga wada hadli doonaa haddii ilahay
madaxweynaha maamulka puntland saciid cabdulaahi deni ayuu ahaa sida aad maqlayseenna waxa uu ka hadlayay xaaladda siyaasadeed ee waddanka gaar ahaan shirkii golaha wadatashiga qaran ee magaalada muqdisho lagu soo gebagabeeyey go'aanadii ka soo baxay haddaba eh, maxay ka dhigan tahay diidmada maamulka puntland ee go'aanadii ka soo baxay shirka golaha wadatashiga qaran iyo eh, warka madaxweynaha puntland kasoo yeeray ee ah inta ay kursiga ama miiska ay kasoo fadhiisanayso ee somalilan inay u dhaqmi doonaan sida dowlad ka madax bannaan soomaaliya oo kale su-aalahaas iyo kuwo kale oo ku gidaaman heshiisyadii golaha wadatashiga qaran caawa waxaa wax ka weydiiyey wasiirkii hore ee dastuurka iyo dib u heshiisiinta maamulka galmudug ismaan maxamed cali oo goor dhaweyti iyo warame
bismillah markii marka hore magacaygu waa cusmaan maxamed cali cusmaaneere wasiirka hore dastuurka dib u heshiisiinta galmudug ahna gudoomiyaha xisbiga cadaaladda iyo barwaaqada ee soomaaliya Een, arrinta aad weydiisay ee, marka hore saad la socoto soomaaliya marxalado kala duwan ay soo maraysay waxa ugu muhiimsan oo soomaaliya laga sugayna waxay ahayd inay qaababka kumeel gaarka inay laga gudbo sida dastuurka kumeel gaarka oo kale oo u qaryada iyo arrimaha kale oo dhan marka horta nolosha marka la fiiriyo hadda ayaga waxay soo jeediyeen proposal ay soo jeediyeen dabcan ayaga go-aankooda maahana wax hadday go-aami karaan horta maaha laakiin proposal proposal bay soo jeediyeen kolleyna waxay u- laga yaaba ay ku qasban yihiin inay mariyaan golayaasha qaranka inay mariyaan si loo ansixiyo loogana doodo horta taas marka hore in la ogaado weeye wax hadda ayagu intay gaareen hore looga dhaqaaqaya maahan marka labaad waxa weeye tan oo puntland puntland horta waxaa muhiim ah in ay dadka soomaaliyeed la ogaadaan iyaduna ay ogaato inay ka tahay gobol ka tirsan soomaaliya qaranka dowladda federaalka ay hoos timaado siyaasada qarankana inay ku qasban tahay inay qayb ka noqoto sababto tahay waxaa jooga baarlamaanka dad galmudug dad eh, maxay ahayd puntland u matala ee baarlamaanka soomaaliya ku jira waxaa ku jira mataqaana aqalka sare ay ku jiraan dowladda dhexdeed ay ku jiraan oo kale oo mataqaana xukuumadday ku jiraan level kasta oo dowladda dhexe ah ayay horta ku jiraan sidaas daraaddeed heer gobol systemka ah waxa weye waxaa loo baahan yahay arrimaha siyaasadda qaranka inay maaragtay uga dambeeyaan matalayaasha qaran oo weliba ayaga loo ogol yahay oo maaragtay inay nolosha kamid noqdaan oo haddana loo ogol yahay gobol ahaan loogu ogol yahay ee macnaha sinaba looma aqbali karo macna sinabana sax uma ahan in gobol gobolada kamid uu yidhaahdo aniga tayda maaragtay waxaan ahayn ama sida anigu aan ku arko haddaan la yeelin hore loo socon maayo wax saxa ma ahan qoladan madasha ayaga waxyaalaha ay hadda is keeneen meelaha qaarkood waa la dhihi karaa in la saxo ayay u baahan yihiin tusaale ahaan arrinta ku saabsan in ugu dambeynta laba xisbi wadanka inay maamulaan laba xisbi oo yaryihiin ugu yaraan xisbiyada saddex inay noqdaan wey sababtoo tahay ee laba xisbi ayagana saaxiib inuu heshiin kara xisbi xaakim waa noqon karaa waa marka waa inuu jiraa xisbi kale oo saddexaad oo ayaga jeeg ba- ee mataqan baalansi gareeya oo ayaga mataqaana saxaab markay qalad galaan marka Wey.
arrimahaas oo dhan laakiin haddii laisku soo duuduubo waxaa loo baahan yahay in la marsiiyo baarlamaanka iyo golaha wasiirada kabacdina waa waaya marka waxaan rabaa inaan ku weydiiyo puntland sidaad ka warqabto labadii shir ee ugu dambeeyey ee golaha wadatashiga qaran ma aanay joogin Ee, madaxweynaheedu maanta maruu hadlana waxa uu sheegay in puntland aysan waxba ka quseynin go-aamada kasoo baxay golaha wadatashiga qaran sidoo kaleetana waxaa ee, puntland shuruud ay ka dhigtay inta ee, somalilan ay soo fariisanayso ee, miiska in aanay iyagu ee, qeyb ka noqon karin ee, dowlada federaalka ah ee soomaaliya iyo heshiisyada golaha ama go-aanada golaha wadatashiga qaran iyo dowladuba ay gaaraan madaxda qaranka marka maxaa kaaga baxay aragti ahaan ee, go-aanka puntland ay qaadatay oo ah inay u dhaqmeyso sida ee, ee, wadan ka madax banaan soomaaliya sida madaxweynaha puntland uu sheegaba
horta ee, puntland hadda ka hadda kaliya maaha weligeedba weligeedba horta saas ay ahayd maa dastuurkooda waxaa ku qoran inuu ma macnaha ma waafaqsanaba ka federaalka dastuurkooda marka ee, puntland iyagu uu budo gaar u tuban ee weligeed iska dhigaysa iyada laakiin ee, tan iyada sida hadda marka ay leedahay somaliland haddaysa soo fariiso soo fariisanayno ayaga somaliland way ka duwan yihiin sababta waxaa weeye ma filaayo dadka siyaasiyiinta oo puntland ka soo jeeda inay aqbalayaan warka beri inay kuwa raaci doonaan horta u malayn maayo hadday xataa ku raacaan laftigeedana haddi maxay kaga duwanaanayaan ayaga hadeer hadday diidaan oo yidhahdaan qayb kama noqonayno hadda yarba gobollo waxaa jiray ay shabaabku haystaan oo fara badan ayaa jiray oo maaragtay haddaba waa la tegi waqti dheer la teginaa iska jira macnaha gobollo gobollahaasay lamid noqonayaan wax hadda looma fariisanayo wadada kale ayaa ka badan Waaya.
ta kalea ka badan waa waaya waaya marka ee, ma jirto wax la dhihi karo macnaha waxa weeye haddii gobol gobollada ka mid a uu yidhaahdo arrinteeda haddaan la yeelin qarabkuma soconayo lama dhihi karo Waaya.
laga yaabaa arrimaha qaarkood in ayaga loo macnaha la yidhaahdo wuxooda loo dhigo qaybtooda meelha loo dhigo laakiin horey loo socdaa loo baahan waa waaya waxyaabaha puntland ay ku andacooneysa waxaa ka mid ah in go-aanada oo ay madaxda qaranka ama madaxda golaha wadatashiga qaran ay doonayaan inay qaataan qaarkood aanay waafaqaynin dastuurka puntland iyo midka federaalka marba haddii aanay labadaasi aysan waafaqaynin miyaanay xaq u lahayn inay iska diidaan
horta tooda horta kooda waxa iyaga waxay ku qasban yihiin dadka federaalka inay waafaqaan federaalku kuma qasbanaa dastuurkooda inuu waafaqo horta taas waa mid midda labaad dastuurka hadda eh, federaalka ah oo kumeelgaarka ah madashu ayay go-aan ma go-aani karaan laakiin waa inay u gudbiyaan baan ku yidhi inay u gudbiyaan baarlamaanka iyo xukuumadda sare inay u gudbiyaan wey oo lagu oo lagu waafaqo haddaan lagu waafaqin wax badanaa laga bedelayaa macnaheedu waxa weeye iyagu barboosar say la tahay oo waddanka hore uu socon karo ayay iyagu hadda soo gudbiyeen meelaha qaarkooda intooda badanna way ku saxan yihiin meelo hoose in lasoo dhiso in wadanka uu madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen yeesho sababtoo ah ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynuhu caqabad ayay noqdeen mar walbaba istaajigareeyo oo dalka ka socon waayay marka arrimahaas way ku wanaagsan yihiin laakiin si kastay tahayba waxaa loo baahan yahay inay baarlamaanka mariyaan waay Ee, waxyaabaha madaxweynaha puntland maanta uu sheegayo waxaa ka mid ah in ee, madaxda dalka ugu sareysa gaar ahaan madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya uu la wareegay awoodii baar- awoodii ee, xafiiska ra-iisul wasaaraha haatanna uu doonayo inuu tirtiro kursiga ra-iisul wasaaraha oo matalaad ahaan dad gaar ay u leeyihiin marka ma kuu muuqataa ee, waxyaabaha tabashadaas oo ay puntland ay muujinayso
absolutely sax maaha sababtu waxay tahay ee, madaxweynaha yaa u diidaya sa inuu tartamo marka uu leeyahay ayaga yaa u xiray ra-iisul wasaaraha yaase ka mamnuucay madaxweynaha iyaga laftigooda madaxweynaha qaranka waa loo tartamaya tarta waa weliba waxaa le waa qof iyo cod qof iyo cod inuu uu tartamo oo si uu madaxweyne noqdo maxa yaa u diidan ayaga beeshooda in loo yaa yaa u qoray ra-iisul wasaaraha inay qaataan waxa weeye maaha waxa la sheego maaha haddii ayaga uu ka baqayo isagu dalka tiradiisa uu yartahay waa arrin kale La- laakiin laakiin waxaa jira somalilan wax heshiis bulsho ah oo ee, kursiga ee, ra-iisul wasaaruhu ee, uu ku fariisanayo shaqsi ka imaanayo deegaanada puntland iyo jubbaland
no re tan waxaa weeye waa for all waa wax dadka dhaga ka dhacaysa fiiri marka wuxuu dham waqtigu u dhamaado noloshaa la gelayaa puntland ama beesha uu kasoo jeeda asaga uu kasoo qaadba oo ra-iisul ugu jirto wasaarada hadii la- hadii lasoo qaado waa tartamayaan inay madaxweyne noqdaan cid diidi karta ma laha waa gartay wuxuu diidaya ma jiro waa loo tartamayaa kursiga soomaalida waa ku tartamaysaa waa loo tartamayaa ha tartamo maxaa maxaa waxaa- ra-iisul wasaaraha waxaa looga baahan yahay inta tartamo madaxweynaha ku-xigeenka booska ra-iisul wasaaraha camal joogo oo ku-xiga waa isaga baawa kulli helayo oo madaxweyne ki- oo la shaqeynayo waa gartay marka sida maraykanka oo kale waxaa yaraanaya iskhilaafkaa yaraanaya madaxweynuhu madaxweyne cod shacab ku yimid ayuu noqonayaa Ee, ma- ma- qabiilkiisuna mamnuuc kama aha oo qabiilkaas uu ka dhashay oo oo reer puntland waxay isu soo wixi karaan madaxweynaha ay doo- ay mataqaanaa isu soo taagi karaan Waa.
Xaddiga- xadidaya waay waay adiga miyaanay kuu muuqan ee, qaladaadka oo oo madaxweynaha puntland ama maamulka puntland ee, siyaasiyiintoodu ee, gor iyaguna ay war ay soo saareen madasha siyaasiyiinta puntland ay tirsanayaan oo ku aadan in ay madaxda qaranka oo madaxweynuhu ugu horeeyo ay si cad u baalmarayaan waxyaabaha ee, haatan ay ku dhisan tahay dowladan lagu soo dhisay cartaan horta waxaa la rabaa marka wax la sheegayo wa- wax dastuuriya in la sheego saxa baa horta la rabaa fiiri dadkaan horta waa laba qaybood isugu jiraan dadka dadba maahan ayaga keliya maahanba kuwo kalena arkaayo reer muqdisho kasoo jeeda ayaga waxay kaga dhegan tahay mucaaradnimo kursiga kaga dhegan tahay dadka qaarkiis kursiga kaga dhegan tahay kursiga hadda inta xasan hayo oo kale ay isugu la-yihiin oo horta kursiga ka- mucaaradnimoodu wuxuu- wax kale maahane waa kursi qolo waa saas kuwa kalena waxa weeye wa- markii waxa weeye waxay rabaan dowladda haddaysan iyagu hogaaminaynin oo iyagu aysan dowladdaas hogaaminaynin aysan iyagu siyaasada dowladda aysan iyagu badsanaha u haynin dowladnimada socota ma rabaan horta barnaamijka jira kaas waay waay taas in soomaali fahamtay u baahan tahay nimankan ee mucaaradka hadda sheeganaya oo siyaasiyiinta sheeganaya oo laga aan ka tilmaami kara rag badan oo ra-iisul wasaare soo ahaan jiray khayre ee shariif ee maxaa la yidhahda kuwo kaloo tiro badan wa- waxaan waa kasoo horjeesteen maxay u soo horjeesteen ayaga hadafkoodu waxa weeye ra-iisul wasaare miyay rabaan waa maya ayagu keliya waxay rabaan dowladda aanay xumaynayaan si mataqaanaa ay kursiga maaragtay mar uu ninkan looga tu- macaan looga tuurto waa waa oo kursi raadis wax hadaf kale ayaga ma laha qolada puntland waxa wey iyagu waxay jeclaan lahaayeen dowlad ayaga ay u taliyaan oo iyaga ay mataqaanaa ay madax ka yihiin inay meesha ka jirto marka eh, ra-iisul wasaaraha uu rabay adag beriga hore ra-iisul wasaaraha uu raadinayay ra-iisul wasaaraha uu rabay madaxweyne uu rabay waa waay ra-isul wasaaraha uu rabay xasan ka rabay xasan hadduu ra-isul wasaaraha ka waaro waa la diray ilaa iyo meesha ugu dambaysa dagaalkaas waa wadaya ilaa ra-isul wasaaraha laga dhigayo kaasoo sugu wadaya waa waa waa gartay waa waay waay marka marka marka basigu halkaasuu jiraa meel kale ma jiro waayahay ee, waxaa soo noqotay ee, waxaa soo hogaaminsaan idhahdee wasaaradda ee, dastuurka iyo dib u heshiisiinta maamulka ee galmudug markii aad ee, fikirkaaga aad ku fiiriso qaanuunka ma waxaa kuu muuqdo qodobo ee, khilaafaya oo puntland xaq u siinaya inay qaadacdo waxyaabihii kasoo baxay shirka golaha wadatashiga qaran maxayse kula tahay inuu xalka ku imaan karo
horta marka koowaad puntland waxay ahayd inay ka qayb gasho madasha xaq bay u lahayd waa loogu yeeray Eh, golaha horta madasha madasha gola waa gola horta hogaamineed gola dastuuriya maaha marka hore madashu maaha wax dastuuriya oo dastuurka soomaaliya sheegayo horta boor ah maaha laakiin golo siyaasadeed oo hogaamineed wey ayadoo waxaa laga rabaa waxay gaaraan inay marsiiyaan golayaasha mataqaanaa baarlamaanka iyo golaha mataqaanaa xukuumadda inay gaarsiiyaan oo ay u gudbiyaan oo uu hordhigo oo halka laga go-aamiyo horta loo baahanya puntland haba yaraatee xaq waxay u leedahay oo ku saabsan arrintaas ma jirto puntland waxay xaq u leedahay inay ka qayb gasho barnaamijka waxay xaq u leedahay dowlad goboleedyada soomaaliya wax ay helaan inay hesho ayay xaq u leedahay wax ka badanna xaq uma laha wax ka yarna xaq uma laha way laakiin dadka qaanuunka Ah, way warka way dadka qaanuunka iyo arrimahan la socdo waxay leeyihiin eh, madaxda eh, golaha wadatashiga qaran waxay ahayd hadiiba ay qaadayaan tallaabo la xiriirta eh, arrimaha eh, ama wax wax taabanaya dastuurka w- waxa ay ku wanaagsaneyd inay noqoto wadar ogol miyaanay saas ahayn
Shey, horta eeg waxaan ku yidhi wada orda marka leeyahay haddii qof iska diido keligiis hadduu shaki uu kasoo qeybgeli diido waa waxaa leeyahay waa wada ilaa qofkaas yimaado wax shaqaa lama qabanayo maa la dhihi karaa hay kuwa shugude waa maya jawaabtu waa maya La- la- laakiin waa maamul jiro oo maamul goboleedyadii dalka ka mid ah ma laga tilaabsan maamulka hadduu jiro cidla maahan iisu cidla maahan maamulka hadduu jiro maamulka hadduu jiro muxuu qabanayaa ninka ra-iisul wasaaraha oo iyaga matalaya horta muxuu qabanaya xildhibaanada matalaya maxay qabanayaan wasiirada matalaya maxay qabanayaan galmudug puntland oo fadlan ku matalaya maxay qabanayaan maskada ma formality maxay so inay dad matalaan maaha imaanka macna ka soo baxay puntland oo inuu puntland matalo oo isagu maaragtay xuquuqdeedana raadiyo wixii loo ay ku gardaran yihiin ha qabto soo xildhibaanka iyaguma soo doorashada waa gartay wuxuu qabanaya senatorku tiri intaasoo dhan ayaa iyaga matalaya oo iyaga jooga oo xaq ay uleeyihiin mataqaanaa inay iyagu matalaan dani inuu isagu ka yimaado oo wuxuu mataqaanaa intuu ka hadlo meesha wuxuu raba sheego oo haddii laga cod batana oo codka uu raaco haddii aan laga cod badin la aragtiisa oo meesha ka dhiibto bay ahayd laakiin anigu mana imaanaya shirka waa waaya laakiin eh, maadaama uusan hadalkan deni keligiis ku ahayn oo ay madasha siyaasiyiinta puntland raacsan yihiin soo ma muuqato dowladda inay eh, iska indhatirayso maamul goboleed ah hooyada federaalka eh, marka miyaanay ka habbooneen in waddo kale oo oo ah inaanan indhaha laga daboolan loo maro arrinka
horta hooyada federaalka goormaha xagee ku qoranta horta marka hore warka suuqa ms hooyo federaal ba- ma hooyo ma federaal goormay wax dhashay iyagu ma- xageesa ku qoranta marka hore waxaa laydhaha federaal hooyo federaal laydha mekas waxan waa waa af suuq afka suuqa wey waa laakiin waa maamulka ugu weyn soo maa maamul goboleedyada soomaaliyeed ma weyne uma weyne maamulada uma weyne waxaa tiradaa maamulada koonfurta ugu horeeyeen ugu horeeye waa udhisma horeeye waa gartay laakiin uma weyna weyne maxaa utaqaan uma weyna laakiin waa u dhisma horeeye macnaa waa waqti hore waa ka horeeya maamulada dhismadooda laakiin haddii maamulka shabab dhiso iyo haddii la dhisay labaatan sano ka hor waa isku xuquuqdeeda dastuur ahaan dalka waa usugan yihiin waa sidaad u dhigaysaba u dhiga eh, haddii ay aad og tahay inay ugu dhismo horeeyeen maamul goboleedyada wadanka ka jira eh, soo miyaanay ahayn in la tixgeliyo eh, waxa ay aragti ay qabaan siyaasiyiinteeda
hadda miyaan la tixgelin waxaa loo diiday balashina kasoo qayb galaan yaa loo diiday haye balashina ka qayb galaya u diiday war su-aal weyn waa gartay haddii nolosha ayaga laga celiyey oo inay ka hadlaan loo diiday oo inay doodaan loo diiday sax tahay laakiin haddii qofku yidhaha ka waran anugu ma imaanayo ishayda ma imaanayo kuwa imaan maayo anoo xanaaqsan oo adigu kugu xumaanaya wixii soo baxana ma qaadanayo xagee iyo caqligaas waxaa kuga shaqayn karaa waa gartay marka ugu dambeyn maxaa ku talinaysaa
waxaan ku talinaya absolut waxaan ku talinaya dadka soomaaliyeed weliba dadka reer puntland oo hadda siyaasiyiinta in arrinta qabyaalada iyo caadifada in la joojiyaan qabaa waxaan qabaa wadanka inuu hore u socdo inay ka shaqeeyaan waxaan qabaa dadka ayaga matala oo federaalka ku matala wixii qaldan oo gu- puntland ayaga oo mataqaana looga gardaran yahay inay wa- inay mataqaana ka doodaan sanataradooda iyo xildhibaanadooda inay ka hadlaan waan u arkaa haddii wax qalaba jiro haddaana jirin dalka soomaaliya inay ka daayaan dibadaabyada iyo dhibaatada iyo mar walba mataqaana caqabada ay hordhigayaan inay ka daayaan baa loo baahan yahay dadka soomaaliyeedna waxaa la rabaa inan in hore loo socdo oo haddii qola ay qaldantaa qolada qaldan inaan lala wadin laakiin in hore loo socdo oo wax la qabsadaa loo baahan yahay ogeysiis muhiima waxaa dadweynaha muqdisho ku nool la ogeysiinayaa in dhakhtarka indhaha ee dhaktar cali baashi cumar rooraye uu ka guuray xaruntiisa indhaha ee taleex una guuray waddada ka leexata hotel beder ex hotel amira iyo hotel safari dhexdooda ilaa aad ka gaarto jaamacadda jaziira iyo sarta astan t v halkaas oo aad ku arkayso tabeelaha dhakhtarka haddaba wixii faahfaahinaya iyo macluumaad ay intaasi ka baxsan fadlan booqo xaruntaasi cusub cabdulle iska fiiri hortaada maanta ish calaa aad tahay ishaada il caaro hay cunin weliba waad faraxsan tahay yaasimi kaarka shirkadda isgaarsiinta somtel qof haysta intoo murug ku arka runtaa beennaxaa igu raaca waxaa jira xirmo mobile internet toddobaadla ah ogaalaan ku ahay taasoo daboolaysa baahida macaamiisha shirkadda ee isticmaala adeega mobile internetka somtel maxaad ka wadaa yaa lagama jeestay kara miya haddaad ku subata laba dolaribar waxaad helaysaa data internet iyo ku hadal aan kaa go'aynin toddobaad oo dhan yacni unlimited ah yaa taas waaba sababtaan u sidho simi kaarka somteele waa xirmo data internet toddobaadla ah oo aad u qiimo jaban taasoo shirkaddu ugu tala gashay macaamiisheeda ha hadool waa ka noogin afka dhegta iyo gacantaba xirmada mobile internetka cusub waxaad uga shuban kartaa hanaanka ku shubashada fudud xidig hal eber hal afargees sidoo kale uga shubo ii dahab adigoo garaacaya xidig hal eber hal xidig lixdan iyo labo kadibna dhammaystir nambarka xidig laba dolar iyo bar afar gees ugu dambayntiina waxaad uga shuban kartaa adeega ii dahab reseller adigoo garaacaya garaacaya xidig afar afar afar xidig labo dhibic shan afar gees naqo qofka ugu horeeya ee ka faa'iidaysta xirmada toddobaadlaha ah ee shirkadda isgaarsiinta somtel macaamil mobile internetka somtel nafsadaada ku soor oo saluug la'aan ku isticmaal
walaashay miyaad la socotaa ribaayadda sahanka nolosha haa hal xalqad ima dhaafto ugu dambayntii joofla waxa uu soo wacay aamina waxay ahayd mid aad u xiiso badan haa weliba aamine iyo hibana waxay sameeyeen taliyihii booliiska ayay la hadleenba taliyaha booliska waxa uu ka shakiyey aamina in ay ninkeeda la xiriiri jirtay laakiin hibe ayaa gees ula baxday taliyaha booliska waxa ayna u sheegtay in aamina ay tahay qof aamin ah haa sidoo kale ciidamadii ilaalada xeebahana tababarkii waa ay dhammaysteen xasan ayaana u sheegay in xalfad loo qaban doono haa nin aan shaqaysan shaah macabo ciidanka cusub ee ilaalada xeebaha aad ayay u faraxsan yihiin gaar ahaan samsam oo markii hore taageero ka helin qoyskeeda sicirka cuntada ayaa kor u kaca deegaanka daaqsan xaawakin ayaana arrintaasi la wadaagtay ninkeeda mooge laakiin arrimo kale ayaa ku furfuran sida hubka suuqa madow ee la soo gelinayo deegaanka daaqsan haa xaawakiin ayaa u sheegtay in ciidanka ilaalada xeebaha ay la dagaalami doonaan kalluumaysiga sharci darrada ah laakiin mooge wuu ula dabagediyey arrinkaas waxa uuna u sheegay in ciidanka ilaalada xeebaha daaqsan aysan waxba ka qaban karin arrinkaas war ninkaasi wuu isla weyn yahay laakiin wuxuu ogaan doonaa awooddu ay leeyihiin ciidamada ilaalada xeebaha isagaa ka wardooni doona waxaan sugi la'ahay inta laga gaarayo jimcaha si aan u dhegaysto halqadda cusub
dhegayso halqadda soo socota ee riwaayadda sahanka nolosha taas oo hawada ka bixi doonta jimcaha saacaddu markay tahay labadiyo barka galabnimo dhegayso riwaayadda kana qayb qaado adigoo ka soo wacaya teleefonka gacanta kalana soco barteenna facebookga iyo twitterka gal khadka oo raadi sahanka nolosha
simanay saxarlaay suubantii hablahay warkii aad sugayso suluugaan lahayn saaxib igaho salka waan dhigtay hayee barsooda subersayn maqashe sancadood ma taqaan sadar kuu muuqda uma baahna su'aalo subersayn tayadooda soomaalaha u codaysa
suuradaad fahmaysiiyo sawir aad u qurxoon daabacaddii u sarraysay subersayn baad ka heshaa innagoon kala saarin ama aan kala soocin subersayn shaqadooda soomaalida u riyaaqday shirkadda subersayn waxa ay caan ku yihiin astaanta sare ee daabacadda iyo xayeysiimaha qarnigan waxaadna ka helaysaa dhammaan daabacadaha boorarka stiikariska qoraalka sawirrada iyo daabacadda funaanadaha iyo koofiyadaha samaynta xayeysiimaha ganacsiga sida video iyo graphic design si dhib yar uga hel tabeelayaasha xayeysiimaha magaalada samaynta xarfaha 3d ee nalalka bixiya daabacadda hadiyada abaalmarinada koobabka qalimaanta biladaha albumada iyo naqshadaynta gawaarida subersayn oo kula diyaara astaanta sare ee daabacadda iyo xayeysiimaha qarnigan ugu hagaag xarumahooda sida waddada maka almukarama kasoo horjeedka imigreeshinka shaqaalaha suuqbacaad rugsan mool boondheere agagaarka daljirka dahson ama wa leelayn siddeetan iyo shan toban iyo laba konton iyo afar ama eberlexal toddoba labaatan toban iyo laba toban iyo labo shirkadii ballaarnayd oo beeka ahayd baa warad u bogaysiyo aan bishaare idinka wadnaaye bulshaynaga hooya howlihii badnaa mar kale ay sii badiyeen oo weliba sii ballaariyeen oo dalkayna ku baahiyeen matooradii bugbuglahay ee magaaladan ka buuxay beeka way ka aruuriyeenoo soolaray baahinayaan saacado baro oo weliba ismaarti loo bogay beeka hadda keentay korontaan beeka ahayn baro qofta cidlaa iyo beenbeen baan u aqaan shirkadda korontada ee beeko waa shirkadda ugu ballaaran ee bixisa awoodda koronto ee kugu filan beeko waxay caan ku tahay shaqaale heegan afar iyo labaatan saac iyo howl nadiif ah oo soddon daqiiqo gudahood lagugu adeegayo beeko waxay matooradii ka aruurinaysaa magaalada waxaana ay wadaan qorshihii ugu ballaarnaa ee koronto lagaga dhalinayo tamarta cadceedda beeko waxay hadda kuu keentay saacadaha korontada oo smart ah tii aad doonto postpaid iyo prepaid ayaadna u isticmaali karaysaa ku darso adoon lagu imaanin ayay isticmaalka biilkaaga bishii u gudbinaysaa xafiiska xisaabaadka ee shirkadda beeko adigoo dhaqdhaqaaqaagana kala soconaya moobilkaaga waxaa intaas sii dheer haddii cilad koronto ay ka jirto gurigaaga waxay saacaddu si deg deg ah fariin ugu diraysaa xafiisyada cilad bixinta ee shirkadda beeko haddii ay jirto cabasho degdeg ula xiriir beeko adigoo wacaya nambarka gaaban ee saddex saddex saddex beeko waa ku caan soo dhowaynta iyo qancinta macaamiisha شراب الحب يعرف بالمذاق shirkadda fatax general trading company waxa inoo keentay cabitaanka qamar mango naftaada haddaad qancayso laabtaada qaboojinaysa nafaqa loo qoray jirkaaga cabitaan qiimala na raadin qamar mango uga qaado xaajigu quwaddiisa riirta haddaan laga helin qanaaco tabarta qaarkeedna hayn qamar maango ha qaato carruurta quraacdu seegtay buug iyo qalinkood la booday qadada aan sugi karaynin qamar maango u qaada xamaaliga xoogga quuta quwadna doonaya siyaado qamar maango ha qaato gabadha quruxdeeda muuqa maqaarku khafiif ahaaday bilicdana qayb ka weysay jirkeedu si uu qabkiisa qacdiisu hagaagsanaato qamar maango u qaada macallinku waa qaaliyo ardayduu quudiyaa cilmiga qaadaa dhigaa saacado qotomaa galaas qaylada ka baxdaan la tirin si uu quwad u helo ku filan qamar maango ha qaato cabitaankii qamar maango waa cabitaan aad u macaan islamarkaana ay nafta ku raaxaysanayso waxaa ka buuxa fitamiino jirka uu u baahan yahay qamar maango cabitaanka cabitaanada cabitaanka qamar maango waxaad ka helaysaa dukaan kastoo lagu iibiyo cabitaanada subarmarkedyada ama gaar xarunta ugu weyn ee shirkadda fatax general trading company ee keenta cabitaanka qamar maango oo ku taalla suuqa bakaaraha waxaana xarun labaad shirkadu ay ku leedahay suuq bacaa kala xiriir fafaarintaas dheeryana teleefon lambarada eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex siddeetan iyo shan eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex lixdan iyo sagaal ama eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex siddeetan qamar maango gacantaada ku qaado الحب يعرف بالمذاق aqoon iyo dadaal baa aadmiga isdhaafshay adduunyay premier wallet aragtaya maxaa doran Premier Wallet waa application cusub oo kuu keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa dadka aan akoonka ku lahayn bankiga Premier way iska diiwaangelin karaan Premier Wallet.
lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale lagugu soo diri karaa si fudud Akoonkaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulo kartaa.
lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad oggolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa Ganacsiyadu waxay leeyihiin ab u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda.
intaay in ka badan ba ka hel abka premier wallet oo kala soo deg xataa play storeka ama app storeka Kaalay, horta mobile internet-ka ma kaa dhamaado miya?
waa mid aan dhacayn Sabab isgaarsiintu waa somtel sax waana xirmada bilaha ee adeega dhamays haa saas i dheh xirmada bilaha ee dhamays waa midaan kaa dhammaanayn dhegdheg waa xirmo ku kulansiinaysa ku hadal iyo data internet waa ku shubo shan iyo toban dolar keliya oo hel data internet oo sidaa doonto u isticmaal muddo bil ah isma dhimayso kaamana dhammaanayso dhammays waa internet aan kaa dhammaanayn hakah dhammays waa hel internet oo hadaali hasha adeega dhammays waa hawshaada internet iyo ku hadalba ku dhammayso adeega dhamays ka bax waa xirmo bilaah caadi ma aha cid kastaa ammaanta naga mudan garaac ku shubashada fudud xidig hal eber hal afargees sidoo kale uga shubo adeega ii dahab adigoo garaacaya xidig hal eber hal xidig lixdan iyo labo kadibna dhammaystir nambarka xidig shan iyo toban doolar afargees ugu dambayntii uga shubo ii dahab reseller garaac xidig afar afar afar xidig shan iyo toban doolar afargees noqo qofka ugu horeeya ee ka faa'iidaysta xirmada bilaha ah ee adeega dhammays waaw ogow shirkadda isgaarsiinta somtel waa shirkadda keliya ee isgaarsiineed ee bixisa adeega internetka bilaha ugu qiimaha jaban soomaaliya taas oo macmiilku si toosa ugu shubanayo IBS Bank waa bangi aad u ballaaran oo shirta qaran adduunka ay aqoonsan yihiin oo astaanta ku shaqeeyo waa degdegsiima adeeg iyo ammaanan dib dhacayn IBS Bank intaasoo qoramahan adeegyada aad ka helayso ibs bank imanka waxay soo kordhiyeen dalmar wall elite masterka haddaad aasiya joogta eeshiya aad u socdaasho ama yurub eeriyadeedii orob aad dhex marayso ama ameerika aad u safrayso halkaad joogta adduunka adigoon bangi aadin dalmar wall elite mastercard akoonkaaga ayaad ka isticmaali kartaa ee iminka kaale u doono IBS Bank dalmar iled mastercar waxaa ku isticmaali kartaa boqol konton iyo afar wadan iyo in ka badan afar boqol iyo konton magaalo oo caalamka ah sidoo kale ee raboorada caalamiga ah adiga iyo qofka kula socdaba waxaad qaybta v i b longe aad ku helaysaan si frii ah dalmar elite mastercard waxaad uga maarmi doontaa inaad tagto bangi wuxuuna kuu fududayn doonaa ganacsigaaga goob kastood ka joogta dunida waxaa kale oo aad ka heli kartaa ibs bank deeman mastercard oo loogu talagalay haweenka adigoo heli doona dhiskoon boqolkiiba labaatan ah waxaadna ka helaysaa ganacsiyada bahwadaagta la ah ibs bank kulmihii mastercard waxaa loogu talagalay ardada waxbarata kaafiya mastercard waxaa loogu talagalay ganacsatada kuwa yaryar iyo kuwa heerka dhexa ah adeega 3d secure oo kugu soo dhici doona mobilka ama emailka waxaa kale oo ibs bank aad ka helaysaa mobile bank iyo online bank ibs bank kala xiriir lambarka shaashada kaaga muuqda
caam ahaan bulshadayna cula cula bal cula dhegihiinna aan ku casuumo maqalkiin
markale habeen waxaan wanaagsanaya nadilaanaha dhegeystayaal meel walba aad joogtaan weli raadiyaha dalsan ee magaalada muqdisho ayaa naga dhegeysanaysaan barnaamijka wareegga wararka dalsanna waynu ku guda jirnaaye markan haddii aynu fiirino magaalada masagawaay ee gobolka galgaduud ee soomaaliya waxaa lasoo warinayaa in aroornimadii hore ee saakay uu ka dhacay weerar ku bilowday qaraxyo weerarkaasi oo sababay khasaare isugu jira dhimasho ee dhaawac dagaalkan ayaa yimaaday ka gadaal markii dagaalamayaal ka tirsan al-shabaab ay weerar ay ku qaadeen saldhigii ciidamada macbuusleyda iyo ciidamada xoogga dalka soomaaliya oo isku dhinaca ay ku leeyihiin magaaladaasi masagawaay ee gobolka galgaduud dowladda federaalka ee soomaaliya oo ka warbixisay weerarkii qaraxyadu ku bilowday ee markaasi aroornimadii hore ee saakay al-shabaab ay ku qaadeen ciidamadaasi macuusley ee deegaankaasi saldhiga ku lahaa ayaa war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda warfaafinta xukuumadda federaalk ee soomaaliya waxaa lagu sheegay in ciidamada huwanta ah ay ka warhayeen dhaqdhaqaaqyada dagaalyamayaasha al-shabaab kadibna ay ka hortageen weerarka ay ku soo qaadeen gudaha deegaankaasi ciidamada xoogga dalka soomaaliya oo si buuxda ula socday dhaqdhaqaaqa khawaariijta iskuna diyaarinaya fashilkooda ayaa si xirfadle iyo geesinimo leh waxa ay markaasi u kala ceeriyeen khawaariijtii halkaasi soo weerartay ayaa lagu yidhi war qoraal ah oo ka soo baxay dowladda federaalk ah ee soomaaliya sidoo kale dowladda soomaaliya oo ka warbixinaysay howlgalkaasi waxay sheegtay in soddon ka mid ah dagaalamayaasha al-shabaab ee xubnihii weerarka soo qaaday halkaasi lagu dilay al-shabaab ayaa dhinacooda iyaguna weerarkaasi guulo ka sheegtay iyaga oo sheegay inay weerarkaasi ay ku dileen dagaalamayaal ka tirsan waa ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalk ah ee soomaaliya sidoo kaleetana gaadiid dagaal inay ku qabsadeen ayay sheegteen kooxda oo wararkaasi ku baahisay marigyada ay wararkooda ku baahiso dowladdu dhinaceeda waxay sheegtay in weerarkan ay ugu dhaawacmeen ugu yaraan saddex askari islamarkaasina haatan xaaladoodu ay soo ronaanayso dowladda faahfaahin dheeri ah kama aanay bixin khasaaraha soo gaaray ciidamada xoogga dalka soomaaliya hase yeeshee waxaa lasoo warinayaa dhimashada iyo dhaawacyada askar iyo saraakiil ka tirsan ciidamada dowladda soomaaliya oo ay waxyeelo ka soo gaartay weerarkii shabaab ay ku qaadeen aroornimadii hore ee saakay masagawaay si kastaba ha noqotee shalay ayay ahayd markii ciidamada huwanta ay howlgalo ay ka sameeyeen agagaarka degmada galacad iyo deegaanka masagawaa islamarkaasina ay ku dileen sideed ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab sidoo kaletana ay gacanta ku dhigeen laba sargaal oo ay sheegeen inay ka tirsanaayeen shabaab wareegga wararka dalsan ayaa saaxiibayaal weli la socotaan markan haddii aynu fiirino wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo dastuurka xukuumadda federaalk ee soomaaliya oo maanta ka hadlayay shir ka dhacay magaalada muqdisho ayaa wasiirku waxa uu si adag uu kaga hadlay hirgelinta qodobada ka soo baxay shirkii golaha wadatashiga qaran ee lagu soo gabagabeeyey magaalada muqdisho islamarkaasina u dhexeeyey dowladda federaalk ee soomaaliya iyo dowlad goboleedyada xubnaha ka ah dowladda federaalk ee soomaaliya wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo dastuurka xukuumadda federaalk ee soomaaliya ayaa sheegay in la hirgelin doono arrimaha markaasi muhiimka ah ee ay gaareen madaxda golaha wadatashiga qaran maruu hadlaya ayaa waxauu yidhi
martida kaleeto nooga socota dhammaan dowlad goboleedyada gufdiga maanta nooga yimid waxaan si gaara uga mahad celinayaa howlwadeenada wasaaradda cadaaladii arrimaha dastuurka oo uu hogaaminayo xogayaha runtii waxay ahayd shaqo maaragtay maalmahan o dhan loo fadhiyey annagana aan bandhigeedii haddaan nahay heer wasiir aada noo soo bandhigaysaan halkaan aan inkaga fadhino intaa kadib dabcan markii la yidhaha heshiis waxa uu ka yimaadaa madaxda siyaasadda heshiis siyaasadeed waxa uu ka yimaadaa madaxda siyaasadda runtii waa uga mahad celinaynaa madaxda soomaaliya inay ku dhiiratay heshiiska hanaanka cadaaladda soomaaliya iyo heshiisyada kaleeto oo runtii qayb ka ah qodobada lagu dhamaystirayo dastuurkeenna sida la sheegayba ujeedada waa howlgelinta heshiiska sidii loo hirgelin lahaa waxaad soo qaadateen oo maanta aad noo soo bandhigi doontaan een, qorshihii lagu hirgelin lahaa oo annagu maanta isu bandhigayno oo heer wasiir aad maantana bari doontaan kadibna een, dabcan waxaan la wadaagi doonaa een, madaxda dalka oo madaxweynuhu u horeeyo iyo dowladaha aan saaxiib ka nahay een, qof walbana waxaan rabnaa inaan tusino haddaan soomaaliya nahay een, in uu dhammaaday wixii la dhihi jiray hadal inuu dhammaaday oo loo gudbay shaqo in loo gudbay heshiisyada aan ku heshiinay ma ahaan doonaan kuwa waraaqdooda keliya ku yaala waxay noqon doonaan kuwa la hirgeliyo oo laga shaqaysiiya ay ahaanayaan marka dhammaan intii kasoo qayb qaato dhan waan waan uga mahad celinaa maanta meesha aan joogno een, waxaan diyaar u nahay inaan een, anigoo wakiil ka wada ah waxaan diyaar u nahay inaan idin wada dhegaysano khubaradii kasoo shaqaysay ay aqoonyahanii kasoo shaqeeyeen een, hannaanka cadaaladda sida loo howlgelin karo oo loo operationalize garaynhayo marka waxaan rabaa inaan warkii ku dheeraada ma rabo een, waxaa la yidhahdaa waa markii la dhihi jiray hadal yar iyo howl badan een, waqtigii waa lasoo dhaafay een, hadalla badan la sheego oo hawshuna ay yar tahay aad waxaan ugu faraxsanahay dalku inuu dhaqaaqo inuu ka dhameeyo heshiisyada uu galayo ee, dastuurkiisa dhamaystirkiisa een, dalkana laga saarayo hubaal la-aantii muddada dheer soo haysay halkan waxaan kaloo rabaa inaan laga faa'iidaysto heshiiskii ugu dambeeyey ee toddoba labaatanka bisha madaxda dalka ay golaha wadatashiga qaranka ay ku gaareen een, hanaanka doorashada dalka ay go-aan uga gaareen ayadana waan anoo wakiilka ah wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka iyo saaxiibadii kale la jooga wasaaradaha kaleetana waan bogaadinaynaa waan ammaanaynaa waan soo dhawaynaynaa
waa hagaag dhegeystayaal guud ahaan intaas ayaan jeclaa inaan kusoo gabagabeeyey barnaamijka wareegga wararka dalsan farsamada axmed jaaji ayuu ahaa aniguna waxaan ahaa cabduqaadir cusmaan indhow tan iyo kulanti dambo nabadgelyo